marka waxaad ka bilowdaa taarikhnolodkiisa oo kooban dabeetana su-aalaan kaa weydiini marka anugaan aamusii aad unba hadlay
waan fahmay waaad waxaad ka bilaabi jiray dhalashadiisi iyo waxaas oo kooban miya mise ha dhalashadiisii waxda siduu ku bilaabay intaa isra israacsa adow anugaan ku dhegeysanay anu
waayahay kolkaad diyaar tahay ishe kow iyo laba iyo saddex ay bilaw
bismi illaahi raxmaan raxiim axmed xasan ibraahim oo aabahay ahaa wuxuu ahaa nin dhashay waktiyadii sanadka qarnigii labaatanaad uu bilaabmay bilowgiisii adiga kun iyo sagaal boqol iyo kowdii ama labadii ilaa tobankii meelahaas ayaa lagu qiyaasaa dhalashadiisii inay ahayd marka wuxuu ahaa sidii dee caadada soomaalidaba u wada ahaydba nin baadiye ku dhashay waxaa lagu sheegaa inuu kudhow baadiyaheeda oo ay markii hore hooyadii waxaa la odhan jiray dahabo xirsi aabihiina xasan ibraahim buu ahaa wuxuu ahaa oday yaro wadaada oo laakiin xaruuriya dadka kab buu ula bixi jiray kabihii jaangariga ahaa la odhan jiray cagba cagta ayuu dadka ula bixi jiro kabtaasaan kula dhici buu ku odhan jiray markaasaa xasan kabeeye loo bihi marka axmed xasan allah u naxariistee wuxuu ka tegey dhulkii baadiyaha ahaa isagoo in yaroo qur-aana bartay oo maaragtay ilaa de soddonka jis horta wuu akriyeeye qayb kamidana qaybaya ayuu ka tegey oo wuxuu yihi waxaan doonanayaa cilmi iyo wixii de resiq ilaahay siiyaba dibadahaasaan u doonanayaa marka aabihiibu wuxuu ka codsaday inuu geela wax ka siiyo si uu ugu dhoofo geeli bay marka aabihii isku aabiyeen ku siin maayo waxba kaa siin maayo iska tago adigu iyagoo kala cadhaysan ayay kala tegeen waktigaa markaa wuxuu ka dhoofay dhulkan eritrea la yidhaahdo magaalada u ah maxaa la yidhaahdaa u ah dekeda mus musawa iyo xaynkaasaan malaynaya inay ahayd ayuu ka raacay markab talyaaniga dhulkaana talyaanigaa xukumi jiray eriteriyada eriyada baktigaa talyaani baa haystay oo xukumi jiray marka markab talyaanigu ka raac markabkii talyaani ahaa markuu arkay inaanu ninkani sharci lahayn sharcina muu sidanin sharciga waxa berigaa ahaa basaboor oo waddanka aad maaragtay hoos timaada basaboorkiisa inaad qaadato haddaad talyaani hoos timaadana talyaanigaad qaadanaysaa basaboorkiisa haddaad ingiriis hoos timaadana basaboorka ingiriiska ayaad qaadanaysaa marka labada midna muu haysanin oo wuxuu iskaga baxay uun isagoo faramaran dhulkaana oo ku tegay from somaliland to eriteria marka markuu marmarkabkii dhigay xeeb xeebaha talyaaniga kamid ale ku tala oo la yidhahdo genoa ayuu genoa ayaa muddo badan oo oo uu ka shaqeynayay meel warshada siduu sheegay warshad kuwan sameeya galaaska ayuu nin u shaqaynayay marka markuu afar bilood warshadii ka shaqaystay oo xoogay lacagna yaro urursaday oo liiraha talyaaniga ah ah ayaa waxa u yimi niman socda ah oo siimaana ah sida warna raac markaasuu war waxaan idinku raaca ma haysto basaboor ma haysta aan idinku raaco oo dee basaboor aanu kuu doono dee waayahay aabahay lacagta nagu geeya basaboorna ha iisoo sameeye sawirkaygaa u qaado oo sawirka hajiyo basaboor intuu sawir u dhiibtay marka nimankii baa siimaanada ahaabaa markay yimaadeen berbera bay kasoo degeen bay odaygii soo raadiyeen reerbaadiye ahaa ee aabihii ahaa xasan ibraahim markaasay lacagtii u keeneen basaboorna ugu dhiib basaboorkii buu ugu dhiibay laba sanadood kabacdi ayay nimankii haddana kusoo mareen iyagoo waa siimaanoo de marayaan genoa isagoon weli waxba haynin basaboorkii bay u wadaan markaasuu talyaaniga ka tegay marka intii uu talyaaniga jooga four years wuxuu ku bartay af talyaaniga wuxuu kamid ahaa dadka reerka ah af talyaaniga iyo af carabiga iyo af ingiriisiga saddexdaba ku hadla aniga igan imika hadlaye de inankiisii ihina ayuu anay mariyo anugu mar baan jaamacad intoon ka galay ayaan waxaan ku galay af talyaani inaan ku barto jaamacadda oo chemical engineering ahayd marka carabigiina waxaan ku bartay somaliland talyaaniga bartay ingiriisigiina waxaan ku bartay somaliland waana ku shaqaynayay ilaa intaan mika noolaaba ingiriisi baan ku shaqaynayay marka odayga taariikhdiisu saasay sooxasho markii dambe ingiriiska markuu tegey ayuu correspondence isku baray isagoo maraakiibtii la socda oo isna in badan ahaa toban sanadood ku dhow dhowr iyo toban sano isagoo maraakiibtii la socda ayuu samayn jiray correspondence inuu wax isku baro english iyo ku barto uu kutubtii qaatay marka high school buu uga baxay through correspondence oo ingiriiska ah marka halkaana wuxuu ka haystay maaragtay dugsiga sare oo dee waktigaa u dhigmayay heer jaamicantiisii iyo taariikhdiisii markaa xagga tacliimeed taasay ahayd marka mar baa waxaa dhacday accident oo markabka la socda ayaa waxay isdileen nin engineer ah oo maraakiibta raggii waday ee hogaaminaya ahaa isdileen gacanta isula tegeen ninku engineerkuna wuxuu ahaa nin aada u qabqab badan oo qaylo badan oo soomaalida iyo waxaasoo dhan ay ka baqaan oo ku qayliya de ninkan oo nin reer baadiye ahaa oo nin dhisan ahaayoo markabkana uga shaqaynayey maaragtay waxa dhuxul bay ku shubi jireen markabka si laborious u shaqaysan jiray labor ahaa baa waxa ku dhacday inuu ninkii ay isdagaalaan oo feer isla dhacaan marka ninkii wuu ka xoog batay wuu dilay axmed xasan baa xoog batay ninkii ingiriiska ahaa dhulka intuu dhigtay buu feer la dhacay far baa ka jabtay isagana ninkii ingiriiska ahaana madaxa ayaa wax ka noqday ayuu wax ka noqday dhicidii uu dhacay iyo wixii marka saddex bilood buu dhakhtar ku jiray saddexdii bilood kabacdina wuu dhintay accidenkaa dhacay oo markii dambe dadkii markabka la socday ay isaga markhaatigii u fureen oo la yidhi waxay ahayd self defence maxkamad baa lagu soo taagay laleeyahay nin baa dishay dabeedna wuxuu isu difaacay oo loo qabtay inuu ahaa difaac can nafs ama self defence kolka waa la sii daayay laakiin waxaa la yidhi waddankii ingiriiska ma joogi kartid waayo nabadgelyadaada ma ilaalin karno maadaama aad tahay nin aan originally u dhalan ingiriis waxaa laga yaabaa dadkii u dhashay inay dee ka argoostaan oo ay wax ku yeelaan iskaga tag waddan kale marka waddankii ingiriiska sidii buu uga tegay maraakiibtiina uga hadhay sidii buu somaliland kusoo noqday wuxuu ka samaystay somaliland berbera intuu yimid makhaayad dadku waxay isticmaali jireenuun dukaan yar iyo restaurant yar iyo coffee shop iyo marka coffee shop cuntana laga cunayo bay makhaayadihii berigii hore u badnaayeen shahna laga cabayo cuntana laga cunayo makhaayaddaa yar buu sameeyey berbera oo uu maaragtay meel yar uu ka furtay lacagtiisii kaga furtay dabeedna waktigii uu joogay halkaa waxaa ka dhacay ingiriiska iyo oo ahayd wakti dee maaragtay dhulka dagaala ka socdeen second world warkii weeye waa laga soo qaxay waxaana qabsaday dhulka talyaani baa mar qabsaday oo muddo haystay waktigii uu talyaanigu qabsaday isaga wuu ka faa'iidaystay talyaanigiio wuxuu ka mid noqday dadkii yaryaraa ee farakatiriska ahaa ee af talyaaniga ugu turjubaanay ummadda ee u kala turjubaanay dawladdii qabsatay waddanka iyo dadkii shicibka ahaa markii dambena ingiriiskii baa soo rogaal celiyo talyaaniga waa laga saaray meesha dabeedna haddana markii dambe ingiriiskiibu haddana u shaqeeyey oo uu muddo la joogay wuxuu ka shaqayn jiray meel gas station ah oo ay lahayd public work uu ka ahaa manager gasstationka uu ilaalinayeyna waxay soqosadeen ninkii ka ahaa madaxda public works departmentka ama meel madax ka ahaa aanu inuu district commissioner ahaa baan umalaynaya aduu nin ingiriis oo madaxa ayaa u iman jiray forty months oo odhan jiray gaariga gaas igu shub waktiga weliba privateka ah ee aanay dawladdu shaqaynayn dabeed meel qortaa wuxuu odhan jiray dawladda intaasaa ku maqan ninkaasi waa nin dawladda ushaqeeya lacagtaasaa ku maqan maalintii maal ay lacagtii badatay gaaskii ku badnaa ee meesha ka ka ka baxay ay ka badnaa ay farabateen ayuu ninkii yidhi igu shub gaas oo wuxuu kugu shubi maayo tii horeba waa lagugu leeyay war madahaya oo dee anigu nin officera baan aho bilaash baa laygu shubaa dee meesha bilaash kuma haya anigu waxa waa laygula xisaabtamaya dawlad baa igu aamintay marka xisaabtameen maxkamad bay isla tegeen maxkamadiina nin jajkaa jooga ninkii ingiriiska ahaa ee jajka ahaa wuxuu yidhi kaa saxsan gaalkii waa la eriyey shaqadii baa laga eriyey waddankiisi ku noqaa la yidhi markaasuu odaygu xanaaqay wuxuu yidhi meesha ay dawladdii lagu aaminayey ay xadayso oy dad usoo dirsanayso tuuga u shaqayn maayo aniguna wuu risaan gareeysa shaqadii wuu ka tegey dabeedna waxaa dhacday in la iibiyey oo etoobiya uu ingiriisku ka iibiyey waktigaa hawd iyo reserve area waa waktigaasi dee ama dadka reer somaliland ay degaan ahayd deegaanada la siiyey amaba laga iibsaday amaba lagu sasabanayey xabashida ayaa iyagiina ku kaliftay iyo koox uu ku jiro inay yidhaahdaan waan aynu reaction samayn oo aynu xisbi samaysan iska kicino si aynu inagu u bedelno marka xisbigaa la samaystay xisbigii la oran jiray national united ama halkaasuu ku dhashay oo founders fara badan oo uu ka mid yahay nin maryaano oo raggii aasaasay ka mid ahaa iimaan waxaa kamid ahaa oday la oran jiray xaaji ibrahim nuur oo reer boorama ahaa waxaa kamid ahaa nin la oran jiray suldaan rashiid suldaan cabdillaahi oo isaguna nin reer hargeysa ahaa waxaa kamid ahaa dadkaas way wada dhinteen intooda badane alla unaxariistee oday la oran jiray cabdi daahir oo isagaa dhulkaynala degan laakiin dee ku yaraa oo minority bay ku ahaayeen hargeysa degan oo dadkii hargeysa joogay ahaa baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa haddaan xasuustan isleeyahay wuu u ahaa raggii ugu waaweynaa ee ugu cuscuslaaba allah unaxariistee isaguna xaaji ibrahim nuur xaaji xaaji daahir cilmi xaaji daahir cilmi ayaa kamid ahaa marka way badnaayeen jirdo xuseen wuu kamid ahaa founderska n u f ta wa way kamid ahaydna xaaskiisii michael mariana laftigeedu waxay kamid ahayd dadkii lagu sharfeeye founders baad kamid tahay la yidhi waayo iyadu waxay ahayd qof waxbaratay oo dadkana soo dhex gasha xisbigana active ku ah dad dumarkii activeka ahaa bay kamid ahayd francois mariana la odhan jiray iyadu markii dambe way muslimtay laakiin michael muu muslimin oo isagoo weli christian ah oo catholiga buu dhintay waxyaabaha uu xisbigaasi uu kamid ahaa hiyooyinkiisa waxaa kamid ahayd inuu ingiriisku sii joogo toban sanadood oo aanan xornimada la qaadanin ciidankii toban kaboodna xisaabtamo ay xisaabtu jiraan oo ingiriiska lagula xisaabtamo inuu isbitaalla dhiso inuu jaamacada dhiso inuu waddooyinka oo dhan hagaajiyo inuu waddanka infrastructurekiisa adkeeyo dabeedna aynu xidhiir dambe wada yeelano si uu waddanku dhaqaalo u yeesho marka dadkii baa ka soo horjeestay oo yidhi maya hanaga tago ninkan annagaa waddanka dhisanayne runtiina ahayd one of the big mistakes aynu samaynay waayo dawladnimada xataa inaynu baranaabay ahayd dawladnimadu wax easy lagu lagu gacanta lagu dhiga maaha ahayn bay ahaayeen dad aan tacliim baranin bay ahaayeen ninkan oo aynoo joogo toban sanadood inanka maanta dhashaa ama iminka inanka ku jira iskuolku ha iskuolka ha dhameeyo dabeedna qaarkood jaamicadaha soo dhameeyaan intaasna jaamicad hayna siiyo oo ilaa jaamicaddii ha ka dhiso waddanka intaa iskuolka ka baxa ingiriiska ha qaado oo england intuu geeyo uu wax soo baro haynoo soo noqdaan dhismo basic oo wanaagsan oo xaggii tacliinta iyo xaggii caafimaadka bay iyagu wateen oo ajendooda kamid ahaa ugu waaweynaa laakiin shicibkii baa fahmi waayey waayo waxa markaa gashay jibbo xorriyadeed ayaa wadamadii oo dhan gashay oo afrika ku cusbayd afrikaanka markaasay gobonimada xoog u qaateen lixdankii iyo ilaa saddex iyo lixdankii bay kontonka wadane ugu waaweyna afrikaba qaateen intooda badan marka somalilandna way kamid ahayd dadkii markaa xornimada qaatay conceptka quruxda badan ee wanaagsan isagu wuxuu ahaa in la sugo toban sanadood tobankaa sanadoodna aynu dhismo samaysano caafimaad oo wax waliba ay noqdaan wax wanaagsan eegno muddo trainingna aynu ka qaadano sida dee administrationka dawladda loo wado marka tii way way socon weyday waxyaabaha n u f tana lagaga guulaystay ee dadku waxaa lagu guubaabiyo la yidhi xornimada aynu qaadano oo snl doonaysay in mar xornimada intoo la qaato dabeedna laysdhex yaaco taasay ahayd marka halka ay ka qalocsantay baxashu waa halkaa markii ugu horreysayba basigaasi haddii lagu wada heshiin lahaa oo ummadda ay odhan lahayd okay ten years aynu sugno sidan iminka jabuuti ba ay tahayba jabuuti seventy sevenkii bay qaadatay xornimadeeda oo iyadu kamay qayb gelin orodkii hore ee wada qaateen xornimada kamay qayb gelin marka indha intay indha indhaysay oy wax eegtay oo indhihi u furmeen bay dabeedna iyadoo waddan yara iminka de waa taa taagan ee dhisan ee waddan ah oo de maaragtay meelaha qaarkood iminkaba lagu tirsaday ee la yidhaahdo waa kaasoo safaaradihii iyo xidhiirkii iyo wixii o dhan way leeyihin marka halkay ka qallocsantay waxaa taa soo raaca xisbiyadii markii ay samaysmeen xisbigii s n l oo xisbiga ugu xooga badan la ahaa ugu shicibka badan la ahaa waktigaa oo xisbigii uu maxamed xaaji ibrahim cigaal ka soo baxay ahaa shicibka badan lahaa iyo xisbigan a u f on isna ka dhicin oo runtii isaguna shicib badan lahaa laakiin doorashadii si yaroo looga guulaystay aan lala xisaabtamin waayo dadku way isu dhigmayeen almost haddii run iyo been waxay tahay mooyaane ilaashan lahaayeen maxaa la yidhaahdaa sanaaduuqda oo habeenimadii bay ka seexdeen sanaadiiqda sanaadiiqda hadday duul fadhihi lahaayeen ilaa inta la tirinayo waxaa laga yaabaa ragga qaar inay ku guulaysan lahayo ingiriisku wuu khiyaameeyey qaar buu ugu guray s n m ka s n l buu ugu guray qaar sheegayaan run iyo ba waxay tahay ma garanayno laakiin waa rumors dhacay waxaana loo malaynayaa inay wax ka jiraan taa waayo saddex iyo soddonkii kursi kursi qurun bay n u f heshay waxay ahayd inay ugu yaraan shan ama lix kursi hesho intii kale waxaa helay s s s s n l iyo u s b ayaa qaarkood helay oo iyagu kaba itaal yaraaba n u f ta marka halkaasi waxaa ku jira gli yo in wax la qalday oo wax laisdaba mariyey rigging lagu sameeyey voting oo kale ayaa loo malaynaya waa sida malaha ah ee aan dee wax evidencena maaha ay haystaan iyaguna way iska qanceen oo waxay yidhahdeen un aan halkaa ku kala maaragtay ahaano qisada kale dhacay ahayd markala guulaysatay bay waxay yidhaahdeen oo isu baabi'ina si aanay wax n u f la yidhaahdaa dib dambayse uga soo bixin meesha marka waxaa la doonayay in dagaal dhaco ayay dabeedna n u f damacday inay ka hor tagto waxay tiri sida qorayna uga hortegi karaa waxa weyne inaga oo u yaacno koonfur maaragtay si loo raadsado si aan kan la isugu dilin aynu xaa isula yaacno oo hala tago marka fiilkii la isla tegey waa tii la dhiibay xornimada halkii la heesta laga bilaabay uu cismaan gacanlow ka heesayey ayay arrintu ka bilaabantay shantoo isweheshadaey wacnayda calan inayn wadaagaanay wanaagsanayda sheekadaasi halkaasay ka bilaabantay in laga cararo dhibaatada ay wadaan nimankan s n l intooda badan weliba khaasatan raggii hargeysa ugu jiray s n l sha oo ahaa rag aan aqoon badan lahayn tacliim badan lahayn kana baqayay raggan mutacalimiinta ah ee ka tacliinta badan ka aqoonta badan ee n u f ta ee ay ka guulaysteen bay waxay ka baqayeen inay soo noqod ku sameeyaan oy soo rogaal celiyaan marka qisada dhacday saasay ahayd oo ajendahan tago oo xamar bahasha loo dhiibo oo xaggaa la isla tago dabeedna shuruud la-aan raadino ajendihiiba xagganaa lagu jeediyey iyo maaragtay dadka jihadoodii intii dadku ay dagaal iyo bilaa macno iyo wax la iman lahaayeen ee la isdili lahaa dadka qaarna dee bawarkii la helay lagaga faa'idaysan lahaa ee lagu gumaadi lahaa xagganaa la isla aaday dabeedna sheekada way shuuqday xamaasadii meesha ka taagnayd inkastoo nin yar ahaa oo markaa aan gaarinba xataa toban jir xamaasadii meesha ka taagnayd xisbiyadu marka ay hadlayaan ee ay isguubaabinayaan ee maxfalada waxa la yidhahdo samaynayaan maxfal baa la odhan jiray aawo maxfalkii baynu tegaynaa xisbigiiba hadlaya hala dhegaysto waxay ahayd gabayaa la tirin jiray heesaa la tirin jiray meesha waa la isugu iman jiray ummadda ilaahay oo dham xisbigay ishortumi jireen oo microfoonna dadka lagula hadli jiray ummadaas oo dhammina way dhegaysan jireen marka xisbi walba waa lasoo dhegaysan jiray marka snl ay hadlaysana dadka hor tuman ee hor tuman ummadii o dhan oo dhegaysanaysa markay n u f hayeen taageeryaal badan oo quran may lahayne ummadii labada qolo marka aad u fiirsato qolada dhisan ee waxoodu ay yihiin organized waxay ahaayeen n u f runtii oo ka more organized ahayd oo ka nayd dirayska ay soo xidhanayaan dadka ka shaqaynaya meesha dirayska ay soo xidhanayaan dadka meesha ka heesaya fanaaniintii waaweyneyd ee berigaas soo baxday oo dhami n u f tay u heesi jireen sida cismaan gacanlow xataa magool iyo fara badan oo markii dambe dee kusoo biiray baa jiray oo kasoo baxay meesha fanaaniin aanan magacayooda aada u wada xasuusanin ayaa jira allah u naxariistay qaarkood ay dhinteen oo meesha kuwii musica tumi jiray iyo aad rag badan oo musica tumi jiray oo xudeydigana kamid ahaa baa jiray waxay ka heesi jireen n u f ta ayay ka tumi jireen oo ay dadka jiidan jireen meel dhisan bay ahayd youth xaggan waxay ku lahaayeen oo kale waxay lahaayeen journaal soo baxa oo la yidhahdo oo af carbeed ku hadla mid ingiriis ku hadlaa jiray oo soomaali news darkii dambe marka jaraayay lahaayeen dad mutacalimiin bay ahaayeen oo dhisan qoladanina propagandaha iyo ceebta ayay fulin jireen oo dadka way ugu tegi jireen oo m matalan marka la doonayo in lasoo jiito dad waxaa la odhan jiray may kaloo kristaana ku jira muslim bay jeclaayeen oo muslimku dee waa weli sida soomaalida ka dhaadhacsan intooda badan ba in muslimku dhulkii soomaalida ama dhulka somalilandba waa waa wax jira weeyaanoo xaqiiqa marka michael oo kale waxaa lagaga cararay nin mutacalimana wuu ahaa nin muwaadinana wuu ahaa nin waddankiisa aada u jecla wuu ahaa dad fara badanna u dhaawi lahaa laakiin waxay dadku kaga carareen christan buu ahaa xisbiga laftigiisana dhaawac weyn bay sitay christianitigii michael ee uu michael christanka ahaa dhaawac weyn bay runtii u geysato dad fara badan oo iska masaakiina oo aan aqoon badan lahayn ayaa christan xisbiga member uga noqon lahaa ama uu soo jiidan lahaa xisbigu ama voodkoodaba siin lahaaba nadiifana runtii way ahaayeen dad sida ay u loolamayaan iyo siday ololaha ugu jiraan iyo siday cambaynka u galeen ay ugu jiraan dad nafahoo aan iscarqaladaynin oo maalinba xisbiga hadlaya mooye xisbiga kale kama adli loo day jira oo maalin walba lasoo wada dhegeysan jiray mar ay hadlaan laakiin marka caynkaasi dhacdo waxay ahayd very reer ee maalinba xisbi baa iska lahaa maanta xisbigana hadlaya berritana xisbiga maanta xisbigana hadlaya berritana xisbiga kala hadlaya marka kolleyba khamiista iyo jimcaha iyo maalmahaasay hadli jireen oo maalmaha aan la shaqaynin ah ayay xisbiyada hadli jireen ama wiigiiba mar ayay hadli jireen oo waxaan waa la abaabuli jiray waxay ahayd sheeko dhisan oo la qeeyo oo dadka hadlaya iyo waxa la sheegaya iyo wax oo dhami ay abaabulan yihiin ayay ahayd xisbiyadaas markaa xisbiye runtii taariikh wanaagsan somaliland uga tegay inkastoo dee ummadihii ka dambeeyey iyo dawladihii soomaaliyeed ee ka dambeeyey aanay taariikhaha xisbiya meesha ka abuurmay sidan u darsin una qorin taariikhdaana aan la samaynin waa taariikh aada iyo aada muhiim ahayd oo fiican oo aan in la ilaaba aanay habboonaynba waayo waa basicskii somaliland markii haba qaloocanto oo amar la isla tegay haba qaloocanto oo qaladkaasi qayd weynaba u ah si loo kabi lahaana anigu ma garanayo runtii oo wax ilaahay inoo ahayd waana ta imika ilaa haddeer somaliland daba taagan ee aan ka hadhin oo ictiraaskeedii uu kaga waalmay hawada sare waase laakiin wax haddii dib loo derso oo dib loo eego oo ilan unityba mayna samaynin dib loo eego waa wax la sixi karo oo aan umalaynaya in dawo loo heli karo taariikhda markaa ay
markii doorashadaasi dhacday dhamaatay labadii dal la isku daray bal ka waran markaa aaba muxuu noqday marka axmed xasan muxuu noqday axmed xasan baarlamankii hore kumau qeyb gelin oo dee baarlamentarian bay doonayeen saddex iyo soddon kan kursi qayb galaan marjooge sidaasuu rabo tii hore wuu ku dhaco kamau qeyb gelin oo n u f oo dhanba maicanoo qura ka soo baxay laakiin doorashooyinkii kuwaa ka dambeeyey ee afar sannadood isku soo noqday ayuu wuxuu ka qeyb galay oo uu kamid noqday dadkii manashiibiyada loo doortay marka guddoomiye ku-xigeen ayuu wuxuu ka noqday dawladdii hoose ayuu ka noqday oo nin baa guddoomiye ka ahaa isaguna guddoomiye ku-xigeen buu ka ahaa runtii ninka guddoomiyaha ka ahaayo nin reer dumbuuq ah ahaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada u ixtiraami jiray axmed xasan waayo wuxuu ahaa axmed xasan nin ka tacliim badan ninka ninkaa xaggaa laga soo doortay ee meeyarka magaalada ka noqday nin tacliim wanaagsan oo badan le muu ahayn markaa wuxuu odhan jiray axmed oo adigu hawsha inoo wad marka runtii really isagoo ah isagoo ah meeyar ku-xigeen haddana isag exactly isagun baa weli jiray hawsha oo ay hawsha ku socotay sida uu isagu uu ku taliyo iyo siday u socoto basicskii ugu horreeyey halkaa laga dhisay na halkaasay ka soo baxeen meeyarkii berigaa ka horreeyey iyaga wuxuu ahaa meeyar isagu ka soo baxay xisbiga n u f ta oo wuxuu ahaa axmed jimcaale ayaa meeyar meeyarnimada uga horreeyey iyaga runtii markaa marka axmed jimcaalena nin n u f ta ka tirsan buu ahaa fara badan oo aabbahaa kamid ahaa sheekh abibakar wuxuu kamid ahaa dadkii founderska ahaa buu isna kamid ahaa xisbigaa helay dhidibada u taagay ayuu kamid ahaa raggaas oo badani waxaa jirtay mar haddaan kaaga tiriyo masalan gabayaaga dadka gab ka gabyi jiray nin cabdi iidaan la ohan jiray oo aada u gabayaa ahaa oo gabaygiisuna uu gabay caana noqdo ayaa ayaa kamid ahaa raggii ka gebyi jiray xisbiga n u f ummadda soomaaliyeed gabaygay aada u jeclayd beryahaas marka runtii mar la isu dhigay tartan cabdi iidaan iyo alla unaxariiste uu dhinteeye iyo ninkii odayga ahaa ee kanasiibka nasaar lahaa
timacadde cabdilastan timacadde timacadde a timacadde labadooda mar tartan la siiyey oo dadka judgeska kamid ahaa uu kamid ahaa cumar carte waxaa ka helay timacadde waxaa ka helay cabdi iidaan baa ka helay gabaygii kana siasagu cabdi iidaan maalintaa waday cabdi iidaanna gabay kale ayuu waday oo aanan imika xasuusnayn laakiin markii labada gabay la qiimeeyey ee la eegay gabaygii cabdi iidaan ayaa number one ka galay siday u dhacday anigu ma garanayo iyo siday u qiimeynayeen macallimiintaasi iyo dadka aqoonta uleeya cultureka markaa gacanta ku hayay siday u qiimeynayeen hadda ma garanayo marka dad heavy weightsa oo runtii dhinac walba cultureka markaad u eegto dad dhaqaale hayahanaho dhaqaalihii haya waddanka sida jirda xuseen oo kale iyo ogaal dhaqameedya ah sida suldaan rashiid suldaan cabdillaahi oo kale iyo ayaa jiray wada ahaa ragga heavy weight samay ahaayeen xaggan kale laftigooda muu muu ka dhacaynin oo xisbigan s n laftigiisu dad heavy weights oo kale wuu lahaa laakiin qoladana ka tacliin badnayd marka loo eego majority-ga dadka mutacalimiinta ah waxaa ka tacliin badnaa kuwa n u f ta oo de n u f tu raggaa jaraaidka wax ku qoraya bay ahayd jaraaid iyagu ay leeyihiin weliba wax ku qoraya ayay ahayn oo af carbeed iyo af ingiriis ba wax lagu qori jiray berigaa soomaali ma jirin arrintaa waxaan ka ogahay kollay aabbahaa wuxuu ka mid ahaa dadka diinta wax laga hoydiiyo oo dee loo soo diinta aad buu u yaqaanay nin aad balaaqad ugu dhow ahaa diinta iyo afka carabiga isaga iyo rag fara badan oo axmed yuusuf dacaale laftigiisa uu ka mid ahaa bay ahaayeen oo diinta yaqaana meesha ay ka yidhaahdeen ninka n u f ta ku jira waa la dhaxli karaa naagtiisa xataa waa la guursan karaa ay ka yidhaahdeen rag jahiliini waxay ahayd waktigii ay doorashada heleen bawarkooda isticmaalaan may ahayn door doorashada horteed may ahayn doorashada dabadeed bay yidhahdeen caa lala wareegi karaa iy iyo hantidooda naagahoodana xataa waa la guursan karaa iyagana waa la dili karaa oo waxaabay ka dhigeenba inay yihiin gaalo lala dagaalamayo oo waxay ahayn bu yidhahdeen nimankan waa gaal inkastoo infact markii da xidhiirka ingiriiska ka dhexeeya iyo xidhiirka ingiriiska iyo s n l ka dhexeeya iyo xiriirka iyo n u f ka dhexeeya waxa xoog badnaa n u f ka dhexeeya waayo ingiriisku wuxuu is yidhi waddankan tid markuu arkay shicin ay yihiin xagga s n l ka s n l ku isu xagliyey oo uu alliance la yeeshay ingiriisku wuu ugu guray meelaha qaarkood oo meelo badan oo waxaa jiray ay dadku kasoo bixi lahaayeen dad badan kasoo bixi lahaayeen sida gabiil oo kale dad badan oo kasoo bixi lahaa ayaa leeyahay sababta loogaga shubtayna waxa weeye ma ilaashanin sancaduuqii habeenkii waxa lagu yidhi iska taga annagaa idiin ilaalinayne ingiriiskii baa yidhi annagaa ilaalinaya iska tago yimid baa leedahay hadda tana la bilaabaya oo reerina bahallada sancaduuqda waa lasii buuxsado waxbaa lagu gurtay marka qaladku halkaasu ka dhacay
marka arrintaasee loo xaliyey
tan eedu halka ay markii la arkay inay dhibaato wadaan waa tan la yidhi xamar aynu yaacno oo xagga loo qalloociyey oo lagu jeediyey xamar ee la yidhi shantoo isweheshada ay wacnayd ah lagu heesay a marka dabedna way way gudhay arrintoodii oo waaba layskaba ilaabo oo markii la yidhi bahashiiba xamar baa la geynaya nin waliba dib unba u laabto una wuxuu yidhi okay de haddii xamar la geynaya maxaynu dadka uba sheegan ba inama inna wax maka haysaa maansooyinkii u tiidaan maxay day horaa ka tiriyey ma wax maka urursan halo
maansooyinka yaa tiriya baa tiri cabdiidan waa waxaalayu ka tiri heesihii maxaa ahaday u n f ta heesahoogii ama maxaa ahaday maansooyinkoodii de ay dadka taageersan tirinayeen wa waxa ma ka haysaa waxaan hayaa matalan in yar ka hayaa dee heestaa cismaan gacalow qaadayay runtii waagaa ina yar baan ahaayoo gabaymaan qaybi jirin oo gabayadana had iyo goor ale waxa aada ugu ugu ugu rita oo maskaxdooda ay aada uga daadegtaa dadka had iyo goor ale dhaqankii baadiyaha iyo waxaa laho aniguna dhaqan baalada joogaan ahaayoo aan maaragtay dhaqankii miyiga uu ku yaro yar yahay laakiin heesta cismaan gacanlu qaadi jiray ee shantoo isweheshada ey wacnayda calaninay wadaagaaney wanaagsanay heestaasaa aada loogu qiiraysnaayo markiiba lala booday oo noqotay heesaha brimeka ah ee markaa dadku ay tiriyaan ay ku qiiroodaan markay dhegaystaan bay ka mid ahayd waana hees xikmad leh runtii haddii iminka aad erayadeeda u fiirsato waxa weeye shantoo isweheshadaay ma aha shantoo isku biiro oo waddan qura noqda ma aha waa isweheshi isweheshiguna waxa weeye waa iskulaalayaan oo iminka sidaynu jabuuti oo kale isu weheshan karro ayaynu isu weheshanaynaa ama iminka ay jabuutina de ay alliance isula samayso soomaaliya oo dad oo istaageeraya u n too kale markaa la isula yimaado ay gaaraysa dhibaato u doodaysaa way taageeraysaa marka isweeshigu halkaasuu ka iman jiray wacnaydaana waxaa la leeyahy way wacan tahay oo de waa wax lagu himilo ayaa ayaa jirtay inay shantu is wahamigii dadka meesha ku jiro hob baa laga qabay calan inay wadaagaan taasaa marka dambe imanaysa haddaba oo hal calan inay wadaagaan way wacan tahay laakin de gacanta baa la leeyahay markaa way wacan tahay marka halkaasaa maaragtay iyo isjiidaya oo iska hor imanaya o is overlap isku samaynaya laakin ta horaa xikmadda ugu weynayay ku jirtay shantoo isweheshadayey shan waddan bay noqon karaan marka isweheshiga ah marka de unitigii wuxuu ku yimi wuxuu ku yimi unity bal taarikh unity ilaa iyo dhimashadiisii
a meeyarnimadii ay sanadahoogii ka dhamaatay ee ay wareejiyeen waxa looga yeedhay wadambe waxaa noqotay waktigii uu cigaal prime minister ka noqday cigaal baa u yeedhay oo yidhi waxaan doonayaa inaan mool kuu dhiibo meel kuu dhiibta ee balkaalay marka cigaal buu u tegey cigaal baa markaa wuxuu u dhiibey qolo la odhan jiray ama agency ay sameeyeen dowladdii cigaal oo la odhan jiray anti corruption bureau anti corruption bureau muxuu ahaa waxa la doonayey in musuq maasiqa lagu tirtiro marka wuxuu yidhi axmed xasan ayaan ku aaminaynaa ina inuu noo dhiso commissionkaasi waa waa sidii commission oo kale sida commissionka doorashooyinka oo kale commission anti corruption bureau buu ahaa oo ku xidhan nimankan dawladda loo infadi ay joogeen allah unaxariistee jiray raggii ku jiray antiga ka mid ahaa waxaa ku jiray ducali yare waxaa ka mid ahaa member ka mid ahaa law enforcementka xaggiisa ka socday ninkii la odhan jiray ina cali barambaro cabdiraxmaan cali barambaro oo isagu berigaa kasoo baxay xaggii securityga iyo security forceskii uu shaqaynayay kasoo gacan baxay oo dibadna usoo biiray commissionkan marka saddex sannadood buu xamar kasoo shaqeeyey markii dambe allah unaxariistee aabo labadaas sannadood ee uu cigaal joogay iyo waxoogay adiga laba sannadood iyo waxoogay qoladii ugu horreysay ee dawladdii afweyne markay dhilatay ay baabi'isay anti corruption bureau-gaadaasuu ahaayo ay yidhaahdeen antaanu ciidankii annagaa la wareegaynaa anti corruption bureau-ga gebigiisaba markaasuu ka yimid uu iskaga soo cararay oo hargeyso kusoo noqday isagoo dhowr sannadood kasoo shaqeeyey xamar marka corruption bureau-gaas la shaqeeyuu guddoomiye ka ahaa muddo ilaa dhowr sannadood laba sannadood meelahaasu naga maqnaayo waanu iska joognay hargeyso odayguna xamar ku noolaa marka wixii ka dambeeyey allah unaxariistee wuu ka baxay siyaasadda wuxuu u shaqeeyey oo uu muddana la joogay intii aan xaggan anti corruptionka iyo loogu yeedhin wuxuu la shaqeeyuu la joogayuu qeyb u hayay cabdillaahi omar isagana allah unaxariistay oo nin bari ahaa oo markii dambe xoola yeeshay oo sigaarka iyo gawaari iyo wax ka keeni jiray yurubta ama ingiriiska ayuu la shaqeeyey oo qeyb ka noqday manager uga noqday shaqooyinkiisii uu hayay uga noqday marka qeybta bacmishtarigana halkaa wuu ka galay oo waxbuu ayuu ka ahaa mar isaguna dee markiisii hore bishkareeyey ayay reerku ka qaadan jireen oo la odhan jiray axmed xasan ibrahim drug store oo kasoo horjeeday cemeteris bookshopka hargeysa ayaa reerku kasoo saari jireen farmasigaana markii dambe nin adeera aniga oo ka yaraa isaga ayaa gacanta ku dhigay oo hayn jiray oo maaragtay reerka ugu uguayen aniga oo kale iyo aanu kusoo koray eenu ku noolayn eenu wax ka maaragtay sugi jiray had iyo goraale ee biilka noo soo saari jirtay farmasigaasuu ahaa axmed xasan ibraahim aabahay baana establish gareeyey oo wuxuu ahaa farmasigii ugu horreeyey ee somaliland laga sameeyo ayuu ahaa farmasigiisaas jiray farmacigu mar dambe uu magacanay berigii hore malaha xagga ingiriiskaay kala yimaadeen magacee darag stores baa la odhan jiray
kadibna uu yaro xanuunsaday dabeed ingiriiskaa loo qaaday in lagu soo daweeyo xanuunkiisii waa adigu xanuun wuxuu noqday ku yaro dhi dheeraaday oo ku jiitamay halkan cunaha iyabaa marmar wax kasoo bixi jireen waa la garan waayo kansar baa la moodaya laakin muu noqonin markii dambena adigu dee ti alunbaa ugu timid oo akhirkii xanuunadaasuu u dhintay markii dambe dabeed mar waxaa jirtay ay accident gaadhay ya imsadii u dhintay
wuxuu dhintay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii hargeysuu ku dhintay waktiyadii dambe ee cambaynka dambe ay galeen waktigii meyarnimada meyar ku-xigeenka kabacdi oo uu mar ku yaro noqday arrimahan siyaasadda ayaa waxa ku dhacday isagoo gaari la socda oo burca agtiisa maraya ayaa gaari la qallimay gaarigana muu wadan isaga iyo nin daro walaa waday gaarigii la qallimay buu markaa dhaawac weyne ku gaadhay oo xagga madaxa iyo gacmaha iyobu ayuu ka dhaawacmay oo ka jajabay marka laba bilooda buu cisbitaal ku jiray mar oo la dhaawicinayay oo la leeyayo la eegayey alxamdulilah wuu ka kacay dhaawacaasi dhibaato badan oo cawaaqib badana kumuu reebin wuu ka kacay waanuu kasoo miiraanmay waanu dib bu usoo noqdo waa kan dee markii dambe corruption iyo markuu ka shaqaynayay waa mar uu dhaawacan kabacdi ka yimid ayay ahayd kolka dee qisadii axmed xasan ibraahim inta aan ka hayo intaasay ahayd shaksi ahaanna wuxuu ahaa shaksi ahaanna wuxuu ahaa nin diinta oo diinta bartay oo wuxuu caan ku ahaa waktigii uu siinaanka ahaa ee uu marayey badaha wuxuu sidan jiray kitaab kitaab baa berigii hore waxay dadka soomaaliyeed yaqaaneen inay intay kiish u toshaan kitaabka dabeedna halkaa degta gashan jireen oo markaasoo kiliinkiladoodan uu ka laalaadi jiray marka dad kitaabka caynkaa u samaysta ee degta ka laalaadsada isagoo shaqaynayo isagoo halkaa kitaabka qosidan jiray waxay dadka soomaaliyeed caabi jireen aw aw awgu waxa qof aan sheekh ahayn laakiin ka yaro yaroo aw axmed baa markaa loo yaro bixiyo lagu naanaysay muddo aw axmed xasan markaa wuu ka yaro xanaaqi jiray sheekada awga oo wuxuu ohan jiraytaabkii wuu yaro dhigay markuu ray iyo degta waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa kamid ah aabahay waxay dadku ma baqo beentana ma sheego maalin maalmaha kamid ah anigoo dhegaysanaya wuxuu lagu caayo la yidhi axmed xasan wuxuu saaxiib leeyahay michael mariano oo waa saaxiibkii michael marianona waa nin kristaana markaa ninka kristaanka la saaxiibka ah dee yaan isagana loo soo dhawaanayna ka carar marka waa tii gabayo labadooda oo la leeyahay michael waa kristaan macno kuuma lehe axmed baa muslim ee maqlayaa waddani oo xisbiga ofka maqla axmed baa muslim oo jooga baa la leeyahay haddaa michael ka cararteen dee macno badan samayn maysa ka cararka michael laakiin dee rag muslimiin oo kalea la joogo oo axmed ka mid yahay ee maqla usoo usoo toogsada waxaan xasuustaa markaa maalin maalmaha ka mid a oo uu dabeedna nimo wadaadaa uu kula sharatamay uu yidhi anigu waxaan ahay ninka qura ee aan weligii sinaysan xaaskayga aan guursaday waa xaaska uu sheegayana waa hooyaday weligii gabadh taasoo quru ka guursaday wax dumar tu labaadna muu guursan wuxuu yidhi xaaskayga aan guursaday ee xalaasha ah naag iiga horreysayna ma jirin oo aan taabtay marka waxaan ka mid ahay buu yihi dadka ugu horreeya ee loo ogol yahay inay masaajidka ay bud dhigaan oo ay dhigaan maaragtay dhagaxa uga horeeya dhagaxa uga horeeya masaajidka waxaa la yidhahdaa waxa dhigi kara uun qof aan weligii sinaysan marka masaajid baan dhagax dhigayaaye qofka isoo raacayo gacanta taag gacanta taag waxaa kaloo anigu aan ka soo gaadhay odayaashii iga waaweynaa dadka iga waaweynaa in maalin maalmaha kamid a waktigii ingiriiska la doonayey in lagula dhado nasiib hornimada iyada ayaa waxa loo baahday in wafdi la diro oo ingiriiska loo diro wafdigaasina uu la soo gorgortamo oo uu la soo hadlo wasiirkii mustacmaraadka oo yidhi ma iman karayo somalilan idinkuwartaa qaadanaysaan xornimada iyo waxdirayay tegayay halkaa dadku dee wax may haysanine lacag ha la uruuriyo lacag baa markaa la ururiyay xataa dumar baa dahabkoodii dhigay berigaa umad ummaddu way xamaasaysneed xamaasad weyn ay jibaysnaayeen dumarkii iyo wixii lacag ururiyey dooxii hargeysaa la isugu udii reer somaliland oo dham halkaasay wax ku ururisay markaasaa lawaan iyo dahabkan iyo alaabtan aynu ururinay iyaynu ku aaminaa u dhiibnaa nin baa istaagay oo wuxuu yidhi axmed xasan inoogu dhiiba marka waxaan dadkii ka soo gaadhay waagaa iga weynaa in la yidhi wuxuu ka mid ahaa axmed xasan dadka tiriska ee wax lagu aamino ee aaminkana ah beenna muu sheegi jirin dadkana kamuu baqi jirin oo nin geesaya buu ahaa xagga tacliinta ayuu aad iyo aad wax uga qayb galay uu ka dhisay wuxuu la shaqeeyey ninkii la odhan jiray maxamuud axmed cali ee aabbaha waxbarashada ku magac dheeraa axmed xasan wuxuu ahaa ku-xigeen maxamuud axmed cali wuxuu sameeyey guddi la yidhaahdo oo korka ka eegta tacliinta oo tacliinta muraaqabaysa inay mura tacliintii standardkii la rabay gaadhina meeshii la rabay gaadhsiisan tahay marka commissionkaa wuxuu madax uga dhigay maxamuud axmed cali axmed xasan ibraahim oo ay ahaayeen laba nin oo wada shaqeeya tacliintana ka wada shaqeeya axmed xasan ibraahim wuxuu allah u naxariistay ku magac dheeraa oo caan ku ahaa inuu ka shaqeeyey sidii dumarka wax loo bari lahaa especially gabdhaha reer somaliland gabdhihii ugu horreeyey ee isro raggii guubaabiyey dadka qaarna ay kula dagaalameen ayuu ka mid ahaa dagaal badan baa lagu qaaday waxaana la ii sheegay in shan jeer shan jeer la gegabiyey alashaan waxaad gabdhahaad qortay ischool daraaddeed lagu gegabiyey oo isagoo aan isoogayn irbele lagaga dhaqaaqay meesha ah baan la gelin laakiin dagaal weyn baa lagu qaaday isaga iyo maxamuud axmed caliba marka maxamuud axmed cali nin dawladda u shaqeeyu ahaa oo la ilaalinaisla joogo kan odayga nin waddada iska lugaynayo gebgablo halkaa iska socdo ahaa isagaa dabeedna la garaaci jiray oo niman intoo loo soo diro la odhan jiray bur ku dhufta oo gagabiya marka sheekooyinkaan ka xasuusto kuwaasaa ka mid ah mar kasta oo ay bixinayso shahaadado iskuullada sare iskuullada dhexe waa loo yeedhi jiro waxaa laodhan jiray noo kaala oo khudbad nooga jeedi oo kale marka caan buu ku ahaa xaggaa tacliintana wasaaraddu la soo shaqeeyey isaga oo shicib ah oo aan ahayn shaqaale ka shaqeeyo mushaar ka qaata volunteer buu ugu shaqeynayo mushaar qaadan jiray
waxaad waxaad waxaad ka warantaa
ha adoo isku xidhaya intaad sheegto een, magaca hooyada iyo inta caruur uu ka tegay magacdooda ba isku xidhintaa
way allah u naxariistay axmed xasan ibraahim waa sidaa aan soo sheegay wuxuu guursaday hal haween oo dumara oo hooyaday ahayd hooyaday waxaa la odhan jiray aamina xandulle hintifaa waxaanu ku guursaday oo loogu keenay berbera markii uu ku lahaa gacmo uu ku lahaa markaasaa intuu wey- ayaa u dhiiban jiray lacag aabaheedoo reer baadiye ah ayaa u dhiiban jiray axmed xasan ibraahim lacag loo odhan jiray lacagtan ii hay marka eh, du- dadku waxay lahaayeen dukaamada inay wax ku aaminaan ama wax u dhiibtaan meel yaroo eh, sidii eh, daasadoo kale ah ama dabool leh ayuu ugu ugu hayay lacagta ugu dhigi jiray dabeedna markaasuu yiri "War, niyow nin aaminaa tahay gabadhan leedahay ka- gabadh- gabadhaada ka waran oo gabadhaadu dee maxay tahay oo waa gabadha caynkaas oo waa kaas adigu sidiibu ku guursadoo gabadhii lagu siiyey waa loo keenay berberaa loogu keenay wixii uu bixin lahaa iyo wixiina wuu bixiyey waxay u dhashay aamine xamdullahi intifaa waxay u dhashay eh, sideed carruur ah waktigii anigu aan noo- aan noolay ilmahii uu dhashay baa wax yar kabacdi dhintay sideedda toddobada si- ama sideedda carruurii waxay ahaayeen ala oo gabadha noogu weyn allah unaxariistayna way dhimatay waxaa la odhan jiray saara saara axmed xasan Eh, waxaa jirta inda axmed xasan oo weli nool oo ottawa degan oo xaqaba yonis cabdi duse loo yaqaano ayaa qab Eh, waxaa ku jira oo eh, carruurta raggii ugu waaweynaa oo weli noolna iminka inkastuu yaro xanuunsanayo oo ad sababa ku buko maxamed axmed xasan oo surwaale loo yaqaano Eh, waxaa jiri jiray oo allah unaxariistee hargeysa club manager ka noqday dowladdii soomaaliyana meelihii dalxiiska meelo badan oo hudheelo badan manager kasoo noqday ama kuma- Eh, waxaa kamid ah ragga uu- jaamacadda gollis presidentka ka ah ee founderkana ka ka ah jaamacaddaas oo imika saddex branch kule gobolada somaliland oo dhan sida gobolka saaberbera iyo gobolka togdheer ama burco iyo xarunta weyn oo hargeysa ah hadda gol- ninka ka madaxda ah oo isna la yidhaha siciid axmed ib- eh, xasan ama dadka qaar ay u yaqaanaan saciid ibraahim doctor saciid axmed xasan ibraahim weeyaane Eh, doctor saciid isaguna wuxuu kamid ahaa dee waa carruurtaa uu dhalay axmed xasan ibraahim joogay isaguna canada aan ah, dadku aad u aqoonin oo cismaan la yidhaahdo cismaan axmed xasan oo waa ka ninka noogu yar weeye marka dee kuma eh, nolosha la isku soo gaadhay oo sideedaad oo ninka ugu horreeyey sideedaadna wuxuu ahaa nin la odhan jiray maxamuud wax yar buu noolaa baa la igu yidhi isagoo anigu maan soo gaarin Eh, ilmaha axmed xasanna kuwaasay ahaayeen Eh, maaragtay wixii nool iyo dee wixii dhintay
isaga
isaga inta aan garanayo waxaa la dhashay eh, qadaro iyo aadan iyo maxamed iyo cali ugu yaraa shan baa la dhashay marka cali un baa ka nool ilaa haddeer intii kaloo dhame allah unaxariisto ha ku jooga cali hargeysuu degan yahay hargeysuu joogaa wuxuu berigii dhoweyd kamid ahaa ka ka eh, be- dee ka ah, fadhiistay qolihii deegaanka ee ugu dambeeyey ee- ee somaliland manshiibiyadii somaliland raggii ugu ugu ugu kamid ahaa marka member buu ka ahaa golihii deegaanka ee iminka dhamaaday waktigiisu dhamaaday ee tobanka sanadood hayay oo
waana ilaa sideetan iyo shan jir waa nin weyn eh, kolley imika dee waktigii uu iska fadhiisan lahaa ee uu nasan lahaa buu joogaa cali laftigiisu marka dadkii- cali aasan baa ka hadhay